إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqoon ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xerada askarta xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa kenya ayaa ka dhacay deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer weerar culus ayaa lagu qaaday xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka taagan dhac loo geysanayo motabajasta macad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo tirada ciidamada itoobiya ee ka baxsan kuwa u diiwaan gishan shisheeyaha atmis ee duulaanka ku jooga soomaaliya dowladda federaalka ayaa xilka ka qaaday mas-uul dhanaacayn u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa fariin hanjabaad ah u diray dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda itoobiya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax mujaahidiinta ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka degmada ceelwaaq ee gobolka gado kanaalka wararka alka taa'ib al khabaariyah ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo laga qaybiyey degmada rabdhuure intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo goor dhowna warkaas oo dhammaystiran ayaa idinku soo maqan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhda hijriga ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada bakool gado wajeer iyo mandheera haddaan ku horumarno gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dagaalka ayaa sidoo kale saameeyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo gudaha xeradaasi kula sugan askarta xabashida itoobiya hugunka iyo jabahda rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay waajid iyo bannaankeeda ma aynaan helin faahfaahin ku saabsan dagaalka waajid iyo meelaha kale ee ka tirsan gobollada bakool iyo baay ee ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida itoobiya waxaa sidaanoo kale kaga dhaca weerar ay fuuriyaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab halkaasna waxaa ku go'doonsan kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya oo aanan meelna kaga bixi karin dhufaysyadooda gobolka gadana faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka degmada ceelwa gaari cabdibile ah ayaa la xaqiijiyey in uu haleelay qaraxa waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidankii saarnaa gaariga la qarxiyey gobolka shabeellaha hoose oo maalmihii lasoo dhaafayna martigelinayay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaa xalay ka dhacay dagaal lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada buulamareer ee gobolkaasi isla shabeellaha hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigga ciidamada yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buur culow ee hoostaga ah degmada baraawe dhinaca gobolka n f d ee gacanta kenya ku jira haddaan eegnana ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen gobolada wajeer iyo mandheera ah wajeer ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo qarso oo hoostaga ah degmada qorof xaraar ee gobolkaasi sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee deegaanka halungo ee hoostaga degmada lafey kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasina nama soo gaarin markana beledweyn magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka taagan dhac loo geysanayo mootabajacista faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka taagan dhac loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta iyadoo qaar ka mida dadka ka shaqaysta mootobajaajta ay gebiyaanba joojiyeen shaqadooda sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan in laga dhaca mootada wararka ayaa waxay sheegayeen dhacan loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta uu socdo muddo saddex maalin ah iyadoona middaani ay noqotay caqabad ku soo horgudboonaatay dadka danyarta ee ka shaqaysta wadista mootobajaajta waxaana la sheegaya in arrintan ay ka dambeeyaan mooriyaan hubaysan oo ku sugan magaalada kuwaasoo qofkii yaarkan ka dhacaya mootada wararka haatan laga helaya magaalada beledweyne ayaana waxay ku waramayaan in saacadii lasoo dhaafay gudaha magaalada lagu dhacay wax ka badan soddon bajaaj dhaca loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta ayaana waxaa ka dhashay waxyeelo adag oo la gaarsiiyey dadka ka shaqeeya iyadoona ilawareedyo ku sugan gudaha magaalada ay ku soo waramayaan in qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya mootobajaajta la dhaawacay qaar ka mid a wadayaasha mootobajaajta ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona sheegay in middaanay ku tahay dhibaato aad u weyn waxayna sidoo kale sheegeen qofkii mooto laga dhaco uu isagana qof kale ka soo dhacayo ayna middaas halis gelisay amniga dadka rayidka wallaahi dadka dhacan geysanaya oo ilmo yar yare oo mooryaan ah oo aan waxba laga rabin oo aan mataqaanaa oo qoryo loo soo dhiibay oo layidhi micnaas mooto iska soo qaata dad oo geedii ku shaqaysanaayo oo ku xamaalinaayo oo bariis ku raasanaayo oo ilmo ka biilinaayo ayay dhacaan markay dhacaan kadib ayagii wixii laga dhacayna ayagii mooto kale soo dhacaan qofay wataan ha waxa qof aan u budan waxu dhici kara shacab waxu dhici karo qof walba qoray wataa mootou soo qaadanaa kii mooto laga soo qaata qoray soo qaadana mooto kale soo qaadana marka shaqadu waxay isku noqotay isdhaaf hadda aniga bajaajla ayaan ahay bajaaj ayaan wataa maadaama bajaajka aan wato dhib waxa shalay oo dhan bajaaj ayaa la kala dhacayay maanta dan waxay nagu qabatay inaan qoryaheennii soo qaadano qoryaheennii aan wadanaa bajaaj aan wadanaa waan noo jeedaa marka bajaajkii nafteennii iyo waxaan ku ilaalinaynaa iyo hantideennii ayaan ku ilaalinaynaa nin walba un naftaaliir maanta waxa waa marka bajaadyadu waa dhiban yihiin maaragtay hadduu laka waa la kala dhacayaa qabiil jifa jifa ayaa la isku dhacayaa beledweyne ayaa waxaa ka taagan xaalada aad u cakiran iyadoo uusan jirin maamul si rasmi ah magaalada uga taliya bajaajleyda ayaana bilaabay inay soobeeyaan maadaama mootooyinkooda loo soo dhigtay waxayna arrintani ka jirtaa in badan oo ka mid ah goobaha ay ka rimiyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeyaha waxaana mar walba dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka soo wajaha caqabado kuwani la mid ah amaba ka daran aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan maxadka s w b oo laga leeyahay dalalka jarmalka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo tirada ciidamada itoobiya ee ka baxsan kuwa u diiwaan gashaan shisheeyaha admis ee duulaanka ku jooga soomaaliya macadka oo ka faaloonaya ciidamada dheeraadka ah ee itoobiya kusoo gurtay soomaaliya ayaa sheegay in toban kun oo askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya oo aanan ka amar qaadan midowda afrika ay ku sugan yihiin magaalooyin dhaca koonfurta soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay fuulinayaan danaha gaarka ah ee itoobiya xaqiiqo ahaana ah gumaysiga ay rabto inay ku qabsato soomaaliya macadka ayaa kaalinta koowaad geliyey ciidanka itoobiya marka laga hadlayo tirada ciidamada ee dowladaha kusoo duulay soomaaliya mid weliba oo ka mid ah dowladahaasi kusoo duulay soomaaliya waxa ay warbixintu tilmaamaysaa inaysan awood u lahayn dowladda federaalka inay waddanka ka saarto dowladda federaalka ayaa xilka ka qaaday mas-uul dhaleecayn u jeediyey xasan sheekh sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdalla mukhtaar maxamed axmed cali royal oo ah maareeyihii ku-meelgaarka ee hay-adda dhoorista xogta ayaa xilka looga qaaday wareegto ka soo baxday wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee dowladda federaalka falal cuuriyaaminaya habsame u socodka howlaha hay-adda iyo in uu ku kacay falal ka dhan ah habdhaqanka madaxda dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey ninkan mas-uulka xilka laga qaaday ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha uu internetka ku leeyahay ku qorayey fariimo uu ku dhaliilayo habmaamulka xasan sheekh isagoo horaan u ololeynayay nidaamkiisa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dowladda federaalka maxamed aadan macalin ayaa daawud cabdi xuseen oo horey ku-xigeen ugu ahaa maxamed rooyan hadda u magacaabay kusimaha maareeyaha ku-meelgaarka ee hay-adda dhoorista xogta marar badan madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka waxay xilka ka xayoobiyeen xubno kala duwan oo iyaga ka tirsan kuwaasoo runta ka sheegay falalka guracan ee madaxda xilka haysa ay ku howlan yihiin ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa fariin hanjabaad ah u diray dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxmed sheekh
ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሀረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50 60 70 ዓመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya oo khudbad qoto dheer u jeedinayo xubno ka tirsan dowladdiisa ayaa waxa uu weerar afkaa ku qaaday dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxa uu tilmaamay in dhulka soomaali galbeed uu konton ilaa iyo toddobaatan sana uu ahaa gobol noolal aysan ka jirin oo cadiban ka hor maamulkoodana aysan helin wax xuriyad iyo nabadgelyo sida uu hadalka u dhigay abiy axmed waxyaabahaas uu sheegay ayuu abiy tilmaamay in haddii xajiisan waayaan uu masiirkooda mugdi geli doono isagoona ku hanjabay inuu ka qaadi doono waxa uu xurriyadda ku sheegay colaaddii ka jirtay gobolka ayuu tilmaamay inay dib u soo noqon doonto haddii ay isku dayaan inay dagaalamaan aysan hurdaladii doonin sidoo kalena ay ku faani waayaan itoobiyaanimadoodana ay madaxa kaga istaagi doonaan sida uu hadalka u dhigay hadalkan ka soo yeeray abiy axmed ayaa ku biiraya wararka haltaataa iyo towtowda ka muuqata mar welibana fagaarayaasha iyo masraxyada siyaasadda ula taagan yahay kuwaasoo uga cagjuglaynayo dadka ku nool dhulka soomaali galbeed ee uu wakiilka ugu yahay ninka lagu magacaabo mustafa maxamed cumar cagjar oo ah nin aada ugu dhaadhacsan ahdaafta itoobiyaanka u xusulduubayaan isagoona damaca itoobiyaanka ciddii ka hortimaado ula koosanayo xabsi daa'in iyo diraal bareer ah abiy axmed markii loo saxeey heshiiskii xaaraanta ah ee ula galay muuse biixi madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa doonayay riyo mala awaal ah in dadka soomaali galbeed uu ka rajaynayay inay si diiran usoo dhoweynayaan heshiisku sheegaas taasoo bulshada ku nool dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga xabashida iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay gagamaran ka istaageen oo ay ganafka ku dhufteen damaca xabashida ee ahaa inay qabsato badda soomaaliya kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo laga qaybiyey degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah bakool warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta lixaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sikima ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qaybiyey degmada rabdhuure ee wilaaya islaamiha ee bakool filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo masaakiinta fuqarada degmadan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka warbixiyey sakada halka ay ka qaybinayaan iyo inta qof la siiyey walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuur walaayada islaamiga bakool may baan tan inku bilaawda doonay haddii ilaahay idimu mashruucii qaybinta sakada xoolaha nool oo ku faa'iidaysan doonaan dad muslimiin ah oo fuqara iyo masaakiin iskajaru oo tiradoona deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudugala doona haddii ilaahay idimu haddana baan ku gudubaanay weerowkii magayaalkii dadkii linka tala galay marka qofkii ilaahay subxaana wa tacaala anta walaan ku alafi ilaahay subxaana wa tacaala angma hadnagoy insha allahu tacaala muslimiintan aan do-ayay iyo dadka xoolaanu dhiibidano oo sadaqada dhiibidano sakada xoolaashoolah ugaadina aan do-ayay qaar ka mida dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa ka warbixiyey xoolihii lisii iyagoona u maadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha magaaga ifreeyinga midalla ehe deegaankan kukooy buudangal ehe geeka degmada haooga muslimiinta arday hoola ka qiibiyaayan alxamdulilaahi geeka sedana firinga haysad amara luwaaha alxamdulilah eeda arday yaang mahasana magaay maadiina maa midaadheera alxamdulilah degmada rabbuure ka sugana rabbuure ahaa mujaahidiinta harakata mujaahidiin ilaahay khayr badan sii geeka walina siidaysa danaafirin ayaa isiida hadduu ka horan dee ka hor ma qaadan geekaan bilaawe alxamdulilah geekan do'a nima hadeeliyaan ilaahay ka mahadsan ilaahay ka barakaysan ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta an do'aani ilaahay garabta guursay gaaladan aalidigi wabilaahi towfiiq muuqaaladan ayaa ah kuwa taxan ah waxaana horey loo baahiyey ilaa shan muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo laga sameeyey degmooyin deegaano kala duwan
aad baad u mahadsan tahay mubaarak warkii subaxnimana dhegeystayaal saakay waa naga intaasi